wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka puntland oo kaashanaysa hay-adda kaalow ayaa magaalada baargaal ee maamulka puntland ka daahfurtay kulan dadweyne ah iyo isla xisaabtanka maamulka kulanka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada baargaal ee maamulka puntland qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka puntland iyo mas-uuliyiin kale injineer ismaaciil muuse oo ka socday hay-adda kaalo ayaa ka warbixiyey ujeeddada loo qabtay kulankan waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan maanta halkan baargaal aan joogno isla markaasna maamulkii degmada iyo heer wasaaradeed iyo dadweynihiina aynu halkan kulan ku leenahay kulankan waxa uu daaran yahay sida laidiin sheegay waa wuxuu daba joogaa mashruuca degmada laga fulin doono ee lixda degmo oo baargaal ka mid tahay oo hadda ka horna xogtiisii baahiyaha laydinka ururiyey oo halkan buunso idinku timi uu qayb ka yahay mashruucan marka weli waxaanu wadnaa xog ururintii qayb ka mid ah iyo baahiyaha degmada maanta marka waxaynu isugu nimi halkan iyo caawaba bal in laysu keeno dadweynaha iyo maamulka degmada inay soo hor fadhiistaan isla markaasna la isla xisaabtamo baahiyaha bulshadu hadasho caqabadaha ay dareemayaan
iskuduwaha wasaaradda arrimaha gudaha gobolka raas caseer mudane ismaaciil dhuxul ayaa sheegay in dadweynaha loo soo xulay kulankan ay matalaan dadweynaha ku nool baargaal
waxaa laydin soo xulay inaad reer baargaal iyo reer raas caseyrba sida barnaamijyadaas socda ee dowladnimada ee hay-adaha iyo looga faa'iidaysan lahaa oo dadka shacabka loogu faa'iidayn lahaa maamulka loola shaqayn lahaa wax qurux badan oo magaranaysaay wixii laynii keenay oo dowladda iyo hay-adihiina soo gaarsiiyeen ay u noqon lahaayeen wax tayo leh oo qabsoomay oo deegaanka u qabsoomay oo qurux leh oo maamulka degmada iyo golihii deegaanka iyo namadoonadii iyo bulshadii qaybteedii ay ka wada qayb galeen horta casharku wuxuu ku saabsan yahay waasaa mas-uuliyiinta ka soo qayb galay kulankan ayaa dhankooda bogaadiyey kulanka loo qabtay dadweynaha ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala mar labaadna waxaan u mahad celinayaa kulanka maanta halkan inuu ka qabsoomaya howlka dowladda hoose degmada baargaal wasaaradda arrimaha gudaha iyo waan soo dhaweynaynaa iyo kaalo oo ku mahadsan
ilaahay subxaana wa tacaala baan u mahad celinayaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa cid walba oo halkan la fadhisa oo horumarkan inoo wada iyo shacabka kasoo qeyb galayba intaa kadib waa laynoo sharaxay waxay inoo wadaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo iyo kaalaba